عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال الترمذي حديث حسن وقال الألباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal habeenkii inoogu dambeeyey waxaan ku joogsanay kitaabkan aljaamicu saxiix lilimaami albukhaari axaadiistiisa tiradooda iyadoo dee kolley a'imo hore oo kitaabka cinaayo u lahaa ay iyagu baltiriyeen a'imo ka dambeeyeen ay tiradaa ka soo naqliyeen laakiin waxyaale ay jireen bal xaafid ibnu xajar taxriirkiisii isagoo baabbaab tiriyey kitaabka baabbaab u tiriyey markii dambena isu wada geeyey bal taas baan kuba joognay waxaana bal maalan oo taas kale qayba inoo yar dhinaayo waa halkii aan kuba joogsanay xaafid ibnu xajar markaa waan kaba soo naqnay axaadiidii uu taxriiriyey hadday tahay axaadiidta intay marfuuc tahay rasuulka ilaahay gaadhsiisantahay sanadkeeduna xidhiidhsan yahe mowsuulka ah teeda mukararka ah iyo markay saafi tahayba axaadiidta iyadna mucallaqaadka ah ee sanadkeeda aan u dhammayn mukararkeed iyo marka aanay dee takraar lahaynba bal duruqdii mutaabacaad iyo tambiih cala ikhtilaafi riwaayaat uu islaba imanaya bal waxa iyo isugeyntooda waynu soo marray weliba inagoo sheegnay tiradaas inay axaadiidta marfuuca un ay tahay ee wixii mowquufaad ama maqduucaadii aanay kuba jirin xaafid ibnu xajar intii uu tirada aan soo marray uu sheegay tafsiil ahaan u sheegay isagoo baabbaab u dhigtay ijmaal ahaanna u sheegay dabadeed ayaa wuxuu yidhaahaa axaadiidta kitaabku marka la isu wada geeyo iyada inteeda marfuucan weeye mowsuul iyo mucallaqba mukarar iyo ti aan mukararkaba ahaynba buu ka dhigaa markaasaa wuxuu yidhahaa tiradaasi way dhaafsan tahay oo way ka baxsan tahay wixii mowquufaad ee saxaabo ku taagan ama muqduucaad ee taabiciintii ciddii kaba dambaysay ah axaadiidta bal markaasin wixii mucallaqana kolley kitaab kale oo mar kale aan dikrigiisa sheegi doono oo ayuu bal maalan dhammaanba ku wada wasliyey ee ama ku xidhiidhiyaan ujeedaa uu sanadkoodii ku dhammeeyey bal hadalkiisa wuxuu ahaa waxa aan taxriiriyeen dabdiyey ee ah tirada saxiixu lbukhaari horta wuxuu leeyahy waa taxriirun baaliqun fataxa allaahu bihi laa aclamu man taqadamanii ilayh waa taxriir aada u xeel dheer ilaahay furay oo ii furay oonan ogeyn cid saa u dabdisay oo u taxriirisoo igaba horeysay laakiin wuxuu yidhaa haddana wa ana muqirun bicadami alcusmati min asahwi walkhata laakiin waxaan qiranayaa ee aniguna inaanan macsuum ka ahayn sahwi iga dhaca ama khata yimaada laakiin taasi waxa weeye waa dee juhdigii juhdu man laa juhda lahu buu leeyahayo kaba cabire bal markaa haddaba tirada aan soo sheegnay dee raxima allahu alxaafid bna xajar wajazaahu khayr aljaza khidmadii badnayd uu sunnaha iyo guud ahaanba iyo kitaabkaba iyo cilmigaba guud ahaanba u adeegay aynu ku intifaacayneen tirada aan soo sheegnay waxaa jirta inay kutubtu inoo tarqiimsan tahay inaga imaka tarqiimka jiraana ee walow laba tarqiim oo kaleba maanogaya horta tarqiimkan aada u mashhuurkii ee khaasatan dabcadan fatxulbaarigana la tarqiimsanna waa nin masri ahaayo jaanibkaasna cinaawayo weynu dhahaayo maxamed fuaad cabdilbaaqi oo casrigeennan ahaa tarqiimkiisii marka tarqiimkan ku arki aan ku aragnayna dee haddaa u laabantaana kuba suganna wuxuu isagu mu kala saarin mukarar iyo mukararaan siuu muslimka u kala saaray halkanuu isku tiriyey marka wuxuu ka dhigay toddoba kun shan boqol iyo saddex iyo lixdan ayuu isaga uu kaba dhigay xaafid ibnu xajar tiradiisiina waa ta aan soo sheegnayoo bal marka uu isu geeyo mukar axaadiidtii marfuuc ahayd oo mukararkii leh wuxuu ka dhigay farqibaa u dhexeeya tarqiimkeennan iyo kaas kolley tarqiimkaasna waxa weeyaan waxay dhahaan wuxuu u laabmayaa un laba arrin mid weeyaane nusqooyinka kitaabka oo dee khaasatan riwaayaatkaan mar dambe sheegi doono xagga taqdiimka iyo taakhiirka iyo tabwiibka kolkol ku kala duwan arrinka labaadna waxa weeyaan dariiqadan loo tirinayo wax ayaa kala duwan oo dee imakadanba xataa kitaabkan kale subaxdii aan aqrino cawnulmacbuudkii waxaa la arkaa kuwa kale inaanay wada soconba imakay hadhow isdhaafayaanba markaa dariiqada caddiga kala duwanoo waxaa dhici karta laba xadiid ama saddex qole ay kala tirisay inay kuwa mid keliya ka soo qaadaan iyagoo jaanib kaleba eegaya bal markaa taasba weeye laakiin dee axaadiiii waxba kama dhinna kama dhigna ama kama dhinna baan ujeeda taasi waxay waa axaadiida kitaabka ku sugan waxaa jirto kolley in yaroo horena kolley mala hadalku waa inoo horeeye axaadiidan dee uu sheekhu kuba wariyey ee uu kitaabkeennan kuba sugay ma aha wixii uu riwaayo u lahaa wixii uu qortuu mashaayikhdiisii kala kulmay rixladiisii dheerayd ee sanadaha badan qaadatay taas ma aha tiradaasi aad iyo aad bay ugaba badantahe waa intii uu soo xushay ee uu soo doortay xagga marka la eego tirada dee laga wariyey isagaee lasoo naqliye uu badan ee uu axaadiidan kaba soo xushay tiradeedaas waxaaba uu bal maalan ay dee riwaayaad kala duwan kuba soo arooray inay tahay lix boqol oo kun oo xadiid kolle waa tiro badan waxaan leenahay lixdaa boqol ee kun ee xadiidna horta mid weeyaanoo dee wax yaroo kooban bay noqonaysaa intii saxiixa inooguba sugnayd marka tiradaa loo eego gees taasi waxay inoo caddaynaysaa sheekhu xadiid kastoo saxiixo uu isagu wariyuu riwaayo u lahaa kitaabkan muu ku sheegin axaadiid badan oo saxiixoo kitaabka ka maqan oo aimo kale ay soo saareen baa jirta isagaaba yidhi waxaan in badan oo saxiixan kaba tegay makhaafata duul waa tiro anoo dherarku inuu kitaabku sii dheeraado kaba baqanaya laakiin tuu jiraa un waa inuu islaasimiye saxiixa arrin kaloo jirtaana waxa weeyaan horena u sheegnay marka tirada badan ee faraha badan ee axaadiida sheegaan ee sheekhaasi intaasoo xafidsanay ama uu warinayay xadiidkii hadduu sanad ama labaatan sanad ama soddon sanad yeesho waxaa laga tirinayaa soddon xadiid bay ka tiriyaan bal haddii xadiidku isagoo markii hore la tiriya lafda siyaadaha ay timaado iyadiina xadiid gaaray kaba soo qaadayaan mawquufaadkii iyo maqduucaadkiina oo dee tiradoodu ay badan tahayna riwaayadii axaadiiii baa lagu darayaayo markaa tiradan badani ee waa axaadiiii way isku jirtaa saxiixeed iyo daciifkeed iyo xasankeedba gees gees kalena xadiidkii xataa hadduu dee kolkolbay axaadiiu casharaat alasaniid yeelataa ama riwaayaadba intiiba xadiid gaara lagaba soo qaadaya mawquufaadkii iyo aahaartiina way kuba jiraanoo markaa tirada badani horta taasba weeye ee bal markaa wixii uu kasoo dhexushay intaasuu noqonaya waxaa jirta imaamkan kirmani la idhaayo aimadii kitaabka sharxay kaba mida muqadimadiisa kitaabku waa madbacaysanye ma dheera markaan sharaxyada ka hadlaynana kolley caawa insha allahu tacaala waan kuba soo dari doonaa ee arrin kale oo uu kordhiye baa jirta qastallaani ama qastullaaniyo sharaxiisa irshaadi saari soo qaato waxa weeye u imaamkaasi yidhaahaa bilowyada waa safaxaad koobanun muqadimada kitaabkiya taasi waxay ahayd axaadiida tiradeeda laakiin kutubta iminka bedelwaxyi buu ka bilaabmaya iimaan baa ku xigo cilmi baa ku xigo weysa ama wuduu baa ku xigayso qusli saasoo kale waa kutubta tiradeedaas waana kutubta lixda isagaa uu kutub badan bukhaariye inta kale way ka kutub yar yihiine wuxuu dhaa tirada kutubtiisu waxay gaadhaysaa miatun wa shay waa siduu ka cabiro boqol iyo wax abwaabta de kitaab kastaaba intaasoo baab buu yeelanaya oo imanka markaa dee aan kitaabkaba gudagalno kitaabkii guud mooyaane bal imanka kitaabulcilmi intaasoo baab ama kitaabuliimaan baa hoos imanayso abwaab ah abwaabtiisa tiradeedna waa sida kirmaani imanka kitaabkiisa kuba sugan kirmaani kitaabkiisa ku sugan wuxuu idhaha waa saddex kun afar boqol iyo konton baab bal markaa xagga boqolka iyo waxa uu yahay imaka markaan u laabano dabacaadkan aan hayn iyo tarqiimkeeda kuwa sharaxyada lama dabacaysanayo taas toddobiyo sagaashan weeye markaa wax yar baa jira adigu waa toddobiyo sagaashan waa imaka kutubteenna inooma marka badulaxi ka bilowne in tawxiid gaadhsiino waa toddobiyo sagaashan taas iyada waa inoo dabdisantoo dhibiraan baan laami karnaa laakiin xagga abwaabta markuu kitaab dhammaadaba abwaabtiisi way la dhammaatay haddana kitaab kalea bilaabmayo abwaab kow laga bilaabo leh taas waxaa laga yaabaa dee ruuxii iminka himo leh inuu maalin keliya inoogu soo saari karo dadkeenna iminka halkan jooga haddaan taas eegno ka bilowna badulwaxyi ilaa tawxiid abwaabtii un aan sugayno bal taas inagaa laynooga fadhiya inay buu yidhi iyadana taa ay saa tahay abwaabtani iyo in farqi soo baxayo bal waxaan leeyaha wax ruuxii himo leh ee imakaba dee eega uune kitaab kitaab inta u eega kitaab kastaba abwaabtiisii un dee hadhowna isu geeya wax la saari karee laakiin bal wuxuu yidhaahaa waa deetu waxaa weliba raacya maca ikhtilaafin qaliilin fii nusakh alusuul kitaabkan usuushiisii nusqooyinkoodaas kolkol ikhtilaaf yari waa jira arrin kaloo bal faa'iidadiisaas waa faa'iida wuxuu yidhaahaana tirada mashaayikhdiisa uu sheekhu caddeeyey kitaabka dhexdiisa waati aynu soo marray n hore u soo marray kunyo dheeraad inay mashaayikhda bukhaari ay tahay waa si yihi kunyo sideetanba oo dhammaantoodna ahlulxadiid tahay oo aliimaanu qowlun wa camal balbal maalan taas lahaa oo dee yaziidu wa yanqus laakiin waxaa jirta raggaa aan dee uu la kulmay maaha inuu kitaabkan bukhaari dhammaantood wax kaga wada wariyey kitaabkan saxiixa intuu kaga wariye waa saa u kirmaaniya ay faa'iideeyaan wuxuu leeyahay waa mashaayikhdiisa uu isagu kitaabkan cadeeyo xadaanaa fulan ama sheekh weeye waa mashaayikhdiisa marka kitaabkan uu cadeeyey bay noqonaysaa waxaa laga yaabaa kolkol ibnu naasiridiin kitaabkiisa iftitaaxu lqaari ama waa baabkii markuu kitaabka bilaabayay dee kolley diraaso guud oo waxyaalahaynan garaysabe laba tiro taa mid ka dhimanna inay sheegaane bal waa mashaaikhdii uu cadeeyey weye muslim rag badan bay wadaagsadeenoo intaasa isagiiyo muslim marka laysu eego raggaa maaha kitaabka sheekhiisa wixii ka dambeeya maaha taasi tiradu way badnaanaysaa waa boqolaal iyo boqolaal ee laakiin waa sheekhyadiisii isagu uu wax ka warinayo kitaabkan wax kaga warinaya haddaba sheekhyada inta aan muslim la lahayn een muslim wax ka warin ee uu sheekhu la dheeryahay muslim ama kalaba gooni noqdayna bay noqonaysaa waa dadka eeg sheekhyadiisaah isagu wax ka wariya laakiin muslimaanu wax ka warin intooda kale dee waa rag ay muslim ay wadaagsadaanba koley sheekhyadiisa dabaqaadkoodna horeynuu soo marayoo dabaqadiisa koowaad muslimaba soo gaadhin lamabuu kulminoo isagaa la dheeraanaya laakiin dee kitaabkii way uga sugnaanayaan waa siday ugu sugnaanayaan marka weliba waxaa jirta mashaayikh waa tii dabaqada koobaad sheekhuu wax ka wariyey oo sheekhyadiisa oo laakiin shanta kitaab ee kale umuhaadka qolooyinka leh waa sidawna ay wax kaga wariyaan aanay soo gaadhin oonay la kulmin bal taasna way jiraan barhkoodna taa iyada dabaqadiisii koobaad baan kusoo magacownay hadalkii kirmaani haddaan dhammeeyo intanaa ugu dambayse kitaabka waxaa dhacay buu yihi labiyo labaatan xadiioo ulaaiyaatulisnaad ah iyada waan arki doona waa axaadiiiisan isaga iyo rasuulkii ilaahay saddex keliya ay udhaxayso koley sheekhiisu ninkuu ka warinaya taabici noqonaya marka waa dabaqadii koobaad ee sheekhadiisa axaadiisu ka wariyey oo ninka labaad taabici buu noqonayaa ninkii saddexaadna waa saxaabiba eeg waa sheekhiisii taabici baa sheekhii labaada sheekhii saddexaadna saxaabi buu noqday kuwaasaa ulaaiyaad laydhaa muslimaba laha wax sidaasa isaga waa rubaaciyaad unba axaadii dee fara badan uu kuba wariyaa bukhaarina dee waa kuwa badanba laakiin ulaaiyaadkiisu waa labiyo labaatan xadii barhkood baa gaar u saaray barhkood baa gaar uba sharxay bal taasoo iyada taas waa macluumo kirmaani sharaxiisa irshaadu saarina uu soo naqliya lakiin sharaxa kirmaanina kuma sugan bal umura halkaa waxaan ku dhaafayaa tirooyinkii axaadiia iyo ama ha noqoto axaadiiiisii oo dee koley aad waatawaan tiradiisii xaafid bnu xajar raximahullahu tacaala si uu kuba soo dabdiyey iyo tiradan guud iyo abwaabtiisa iyo kutubtiisa tiradoodu waa fawaaid koley kitaabka macluumaad guudo dee ma sahlana soo ururintooduna iyo helitaankooduna koley wax faa'iido weyn weeye oo dee bal markaa faa'iidaysanayno bal markaa haddana kitaabkii baan weli ku dhex jirnaa madadha dhowaade hawshiisu waxaa imika aan taas raacinaynaa martabada iyo makaanada ilaah dhigay kitaabkan iyo halku gaadhsiiyo kolley taasi waxay la tahay waa shay aan u baahnayn in lasii sheeg sheego nuqul badanna in loo soo naqliyo aan uma baahnayn laakiin dee haddana waa inaan wax ka tilmaanno oo kitaabkan saxiixulbukhaari waxaa lagu tiriyaa ajalu kutub alislaami wa afdaluha bacda kitaab illahi tacaala kutubta islaamka oo dhan marka laysu wada geeyo kitaabka qur-aanka dee wixii aan ahaynba kitaabka ugu weyn ee uguba mudan ugu qiimo badan ugu asaxsan waa makaano dee taas heerkaasuu jooga waa bacda alkitaab ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkii koobaad buu noqonaya culimmaduna ilaahay ha ka raalli ahdee wixii uu mutay ee ammaan ahaa iyo maqaamka ahaa aad bay ugu ammaaneen kolley lamana koobi kara taase bal midhan haddaan kaba soo qaato weliba qaybtii dhammaan soo qaata haddaan sheekha ammaantiisa aan dadkii mashaayikhdiisii iyo aqraantiisii aan ku daysanay iminka bal qolooyinkii dambaan xoogaha yaroo kooban ka soo qaadaya imaam nawowi baa wuxuu yidhaha raximah llahu tacaala ittafaqa alculamaa raximahum ullahu bal horta imaam nawowina dee kolley waa imaamka aan garanayno wuxuu in badan aan wax ka soo naqlinayay intii hore o dhan oo uu leeyahay kitaabkiisa taadiib alasmaa waluqaat waayo tarjamada bukhaari oo dee rasuulkii ilaahay markuu siiradiisiyo taa dhammeeyo imaam shaafici uu ku xigsiiyo isagii baabaa soo raaca oo waxoogaa fiican oo kooban oo fawaa'id badan leh ayuu soo arooriyaayo horta waa qayb laakiin maxaa jirta kolley markuu muqadimaadkiisan uu sharaxa muslim ku leeyahay labada kitaab kaga hadlayayna kalaam waa ku leeyahay kitaabkan inbuu ka sharxay cunwaankan atalkhiis ee fii sharxi jaamici saxiix bal cunwaan saasana waabay maalan iyo magacaasay usoo naqliyeen qadarku sheekhu xataa sharaxa muslimna wuu ku soo qaadaaye waxaad moodaa dee kutub dhowrana inuu isku waday cumrigiisuma weynaanoo kitaabka markuu badulwaxyiyo iimaan iyo sharxay baan filaya adigu dee ayaa wafaadka yimi oo muu dhammayn qadcadaas haddaba markii ugu horreeyey waxay la madbaceeyeen in sharax uu leeyahay intaasun abwaabtaa hore oo tajriidka ah iyo isaga iyo sadiiq xasan khaal lahayabaa kolley iyagoo shuruuxulbukhaari ku magacaabay hore masar loogu madbaceeyey bal taasoo kale wey iminkana laakiin weli maan araga laakiin waa la madbaceeyey qidcada iyadoo la yidhi laba mujalad baa lagu wada madbaceeyey waxaana jirta in qidcadaa uu sharxay muqadimaad fiican buu ku leeyahay muqadimaadkiisiibaa gaar cali xasan alxalabi ayaa gaar iyadoo malaa dee asalkii muu helin hadduu kitaabkii taxqiijin lahaa see mashhuurbay intii uu kaba sharxay uu kitaabka marka abu daauud uuba taxqiijiyey ee kitaabkii baanu nusqadii asalkaayd helin walow dabadiimaka dee ay soo baxday san ogahay marka intaa marka hore la madbaceeye abwaabta abwaabta la madbaceeye kuwaan sheegayo ayuu muqadimadiisii buu soo saaray oo uu ku magacaabay magaca isagaa dejiyo magacii sheekha maahe waxa weeye magaca bal maalan adigu kooban oo uu kaba dhigay maa tamasu ilayhi alxaajatu liqaarii ilaa marka liqaarii saxiix albukhaari marka intiibuu gaar u madbacay waa lixdameeye safxo kolleyna umuuro badan oo jaanibkeena garayeyna waa bukhaari buu kaba hadlaye ayaa kuba soo arooray intii gaar bay u madbacaysan tahay oo gaar ahaan loo madbaceeyey waa intaas kolle cinwaanka isagaa taa soo qaatay laakiin kitaabkii intiisii kale maaha intii kale laakiin san ogay maan aragayada taase laakiin waxaan filayaa inuu mutawaf adigu yahay oo dee malaa antareedada iyo waxaas haddii ruuxii heli kara ay suurtagaltay walow makaatibtan se waqfiya aanan kuba arag bal marka hadaladiisii waxaa kaba mid ah sheekhu raximah llahu tacaala اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان وهذا الكينووي culimadu waxay isku waafaqeen inuu kutubta kuwa ugu sixa badan qur-aanka casiiska dabadiyo horta labada bukhaari iyo muslim uu yahay watalaqathuma alummatu bilqabuul ummaduna aqbal bay kula kulantay laakiin muxuu yidhahay bukhaari inta ku tacalluqsan وkتاب البخاaري أصحهma وأكثرهma فwائد ومعاaرف ظاahiرة معارف ظاaهرة وقامضة وقد صح أن مسلما كان من يستفيد من البخاري ويعترف بأنه, له بأنه ليس له نظير في علم حديث بل كتابك بخارينا isagaa صح badan labadooda isagaa فawaaئد badan xagga marka la eego macaarif ama muuqata iyo mid qarsoonba waxaana sugan inuu muslim dee isaga ka faa'iidaysanayay oo uu aqoonsanaa qirsanaa inaanu adduunyada marka la eego ama aanu nadiir lahayn bukhaari cilm alxadiid misr raximah llahu tacaala kitaabkiisa tahdiib ulkamaal koley muqadimaad dheer buu leeyo sunnaha iyo uu kagaba hadliyo waxyaalo badan iyo tarjamadii rasuulka ilaah iyo kitaabka marka la eego kutubta rijaasha kutubta uba marka kutubta umuhaadka ama usuushaasta dee kitaabka asiilka ee u asalsan hadalkiisii ma soo qaada in yaruman kaba soo qaadayaae waxa hadalkiisu ahaa oowin الإمام البخاري صاحب الصحيح إمام هذا الشأن والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام بخاري وصاحب الصحيح هذا شأننا إساقا إمام كيسيا إساقا لغو ضيدا يولا دبا سعدا كتاب كيسونا بين أهل الإسلام ورنك اللي اعتماد سدوي يقول هذا انتا كير لرنا وبلها dahabi raximah llahu tacaala iyadoo taajudiini subkiina koley dabaqaatu shaaficiya imaamkan bukhaari uu ku soo arooriyaa dee koleyna abu markaa caasim alcabaadi la yidhaahbaa inuu dabaqaadkan kusoo daray uga sii horeeyey hadalkaa dahabi oo kalun baanu leeyahay cibaaradooda ahayd wa ama jaamicu saxiix fa ajalu kutub lislaami wa afdaluha bacda kitaab illahi jaamiciisa dee tarjamada horeyse kitaabkiisa jaamicee saxiixu kutubta islaamka ka ugu weyn weeye uguna fadli badan bacda kitaab illahi tacaala ibnu kaiir raximah llahu tacaala kitaabkiisana albidaaya wanihaaya kitaabkana waa sharxay sharaxa mooyi in la hayo iyo horta bal waa la sharxay bal tarjamadiisa markuu bidaayo joogo wuxuu idhahaa halkaasaan ku basiyey sharaxo halkan waan ku soo koobayaaye wuxuu idhaha wa kitaabuhu saxiix أجمع على قبول وصحة ما فيه أهل الإسلام وحكومة إجماع سن أقبل كيسية وحكو سغنين صحيح ياي أهل الإسلام وكلم xaafid bn xajar de waa kitaabkii ninkii uguba khibro badnaa kitaabkan uguna adeeg iyo shaqo iyo khidmo iyo wax ka qabad badnaa koley bal hadalkiisa hadiyusaari uu igu badnaa inaan wax kaba soo naqliyo kitaab hadiyusaarina mar dambaan yar taaban doonaaye laakiin kitaabkiisan kale taqliiqu tacliiq ayaa wuxuu idhahaa kitaabu ljaamic asaxiix تأليف الإمام الأوحد عمدة الحفاظ تاج الفقهاء أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وشكر سعيه أيام حين قد اختص بالمرتبة العليا وحلا قار نقضي مرتبة السراء ووصف بأنه لا يوجد كتاب بعد كتاب الله مصنف أصح منه في الدنيا وحنا لقو سفيه إن لهير هين كتاب كتاب كإلهي دبدي لا ألفي وكصح بدا في الدنيا waxaanu idhaaho ku cilaya wadalika lima shtamala calayhi min jamci alasaxi waasaxiix wixii uu kulansaday weeyaanoo axaadiidta kuwii ugu saxa badnaayo saxiixii macnaa maha dee axaadiidtan kitaabka ku sugan inay iskula wada martabayiin oo martabadii asax saxiixuu ku wada sugan yahay asaxu saxiix waa ku sugan yahay dee saxiixina waa ku sugan yahay iyo kuwa martabadaa ka yar hooseeya iyo wixii uu la xidhiidhiyey buu idhi ee isaga kitaabka qaybihiisa uu laba xidhiidhiyey fiqi naafica ah dee waxa weeyaan una caddaynayana mualifkiisu bal maalan jaanibkan suude uu cidda kaleba ugagaba horeeyu ugaba raajaxsan yahay iyo bal adigu hadaluu waday kolley jaanibkaasaan isaga soo koobo qustulaaniina kolley hadal fiican buu sharaxiisa uu kuba leeyahay bal waan iska soo koobayaa si aan waktigu aanu dee bal maalan waxyaalihii kalean sheegayna anaguba dheeraane de arrinkuna waxa weeyaan waa kelimata wafiaq bayna ahli lcilm inuu yahay asaxu kitaabin bacda kitaabillahi oo intaasaa ugu filanba makaano iyo miise iyo in la dee imtiyaaskiisa ama ikhtisaaska kutubta kale waxyaalo uu la dheeryahay uu jiro in walaqad axsana man qaal kale waa shicirkoolay dhammaantooda ay soo naqliyeen qastalaadna ama qastalaadna sharaxiisa iyo keyrkiiba saxiixu albukhaari low ansafuuhu لما خط إلا بماء الذهب هو الفرق بين الهدى والعمى هو سد دون العنى والعطب أسانيد مثل, مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب به قام ميزان دين النبي ودان له العجم بعد العرب حجاب من النار لا شك فيه يميز بين الرضا والغضب وخير رفيق إلى المصطفى ونور مبين لكشف الريب ولبا أبيض انت أدبي وقبب بدنيده بل تاسي weye un waa makaanadiisii bal markaa waxaa taa inoo raacaysa culimadu juhuuddii culimadee xawl hada alkitaab iyo cinaayadoodii waa shay aynu bal inaanu qaybta aan wax ka yar ogaano u baahannahay ruuxii mali kutubta haddii aan tilmaami doono si uu wixii uu doonan karo iyo wixii uu heli kara iyo wuxuu daalacan karaba bal u badsado de kolley cilmiguna dee magacyo la urursado kolley kuma yimaadee daalacsho badan iyo sabir jaanibkaasuu kuma imanayaan waxyaalaha inoo cadaynaya waxaa ka mida makaanada kitaabkani leeyahay culimmadu ihtimaamkii ay u ihtimaameen laga bilaabo markii uu sheekhu alifay ilaa maantadaas ma jirto kitaab qur-aanka dabadii ay iyaga loo cinaayooday say bukhaari loogu cinaayooday loogu ihtimaamay ama ha noqoto riwaayadiisa ama ha noqoto khidmadiisa loo khidmaynayaba juhuudda culimmada ee marka leega xawla hada alkitaabna way kala duwan tahay oo riwaayadiisa iyada bal maalan taas dee ilaa waqtigii uu alifay ilaa intii ka dambaysayba waa la warinayay uune aimada qaarkood shuruux aada u waaweyn oo haddee kale waaweyn bay dejiyeen kuwa qaarkood irjaashiisa ay gaar u ururiyeen oy tarjameeyeen kuwa qaarkood abwaabtiisa fiqiga iyo taraajimtiisa ayay ka sharxeen oy kaba hadleen barhkood alfaadihiisa qariibkee sooba arooray bay sharxeen markaa kolley waa wax fara badan oo nin doctooroo laydhaa maxamed cusaam oo leh kitaab uu ku magacaabay itxaafu lqaari bimacrifati juhuudi wacamali lculamaa calaa saxiixi lbukhaari waxyaalihii eeg waa nin mucaasira doctora moxamed cusaam waxaa kitaabka cunwaankiisna iyo itxaafu lqaari bimacrifati juhuudi wa acmaali alculamaa calaa saxiixi albukhaari wixii uu kitaabkaa kuba sheegay oo dee isugu jira sharax iyo ikhtisaar iyo istikra adugu waa dee khidmaadkii wixii laga qabtay oo dhan isugu jira wuxuu gaadhsiiyey saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan kitaab saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan mu'alaf welibana waxaa arintu ay tahay intaas kuma dhamma culimmada wixii ay kaba qabteen oo waayo qayb dhanbaa kolley kaba maqanoo barhkood nin khaalid rabaad laydhaaho oo bal maalan kolley qaybna kaba ahaa kitaabkan tawdiixee sharaxa ibnu mulaqina dadkii taxqiijinaya ama ishraafinayay oo kale waxay ururiyeen dee boqol iyo dheeraad kale oo ay bal markaa taas gaadhsiiyeenna waa jiraaye bal waxaad tahay uun dee cadadka aada u badan ee kala duwan ee khidmo kitaabkan loo khidmaynaya ee musanafaad ee bal wax la hayo oo madbacaysan iyo wax magacooda la hayaba bal wixii aan ina soo gaadhinaad magacoodana la helin iskabadaa ee gaadhay saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan welibana aanu dhammayn ee wax badani ay maqan yihiinba bal taasi kolley waxay inoo tilmaamaysaa makaanadiisa iyo ihtimaamka iyo cinaayadii loo cinaayooday culimmadu kamay tegin arrin ku tacalluqsan bukhaari oo aanay baxsiin ma jirin oonay kaba hadlin hadday tahay wax ishkaal leh oo ama sanada ama matniya ama alfaaddiisa leh hadday tahay asmaadiisa iyo taraajimtiisa iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa mid kasta way caddeeyeen oo wixii shubahe halkaa kuba imanayeyna way ka hadleen oo way kaba jawaabeen kolley oo waa kitaab loo cinaayooday marka markan eegno inagu de fadhigeennan kama hadli doono mukhtasaraadka kitaabku uu leeyaho dee kuwan aynu naqaanee sida tajriidka iyo ibnu abi jabriya ay kaba mid yihiin kamana hadli doono kutubta mustakhrajaadka oo markii hore muslim aan kaba hadale uu isagu kuu lahaa kamana hadlayno kutubta ku tacalluqsan mushkilaadkiisa iyo ka jawaabkeeda iyo idaaxeeda ama kutubtii ay qariibkiisa un kuba sharxeen oo iyaduna tacadudo kuwa madbacaysan iyo kuwa kaleba ay jiraanba kamana hadlayno diraasaadka dadkan mucaasiriinta bal dee rasaa'ila doctora iyo magister iyo waxyaalahaas kala dunaaye kitaabkan saxiixa uun ku wareegaya iyo mualifkiisa waxaasoo dhan waqti uma hayno dee kolley fadhigeena jalsadeennan iyo dee waxyaalaha niyeysanay inaan sii wadno bal markaa waxaan ku gaabsanaynaa oo imika iyadoo jawaanibta badani ay jirto bal diraasaadka mucaasirkaee jaanibkaa lagaba hadlayna uu jiruu kala duwan yahaye barhkood dee ina rasaa'il cilmiya ay ahaayeen oo kala duwan waxaan saddex dhinac baan ku gaabsanaynaa waa taraajimtiisa kutubtii bal maalan kaba hadlaysay iyo sharaxyadiisa bal maalan oo shuraaxdiisa iyo jaanibkaasa iyo rijaashiisa iyo ruwaadiisa bal saddexaasoo kolley dee aynu una baahanay kitaabka dhexdiisa bal inaan iyaguna ma dhammaynayne kuwaasaan wax ka tilmaamaynaa ama jawaanibta badan ee kale ee adeegiisa iyo khadamaadkiisa ah wixii loo lagaga shaqeeyey ah iyada taas dee waaba diraasaadlan iyo barhkood dee kutubta waaweyn bay kaba hadleen oy ku qoreen oo dee ninkii bal maalan waqti ama himo lehee dadaalihi waa waxyaalo barhkoodna uu heli karo maantana cilmigu intii hore aad buu gaba dhib yaryahayo kitaabkii haddaan kitaab ahaan kuma helin dee jaanibkan waa kan layskama helaya makaatibtan waqfiga ee elektronigae la dhib yareeyey dad ay xoolahoodii kuba bixiyeen iyo juhuuddeediiyo dadkiina ay bilaash kuba helayaan bal taasi waa mid haddaba waxaan ku horaynaynaa kutubta khaas ku ah taraajimta abwaabta waxaa la yidhahaa fiqu lbukhaariyi fii taraajimihi markaan manhajyadiisa ka hadlaynana jaanibkaa taraajimta iyo siyaalihii iyo waxyaalihii la yidhi oo waxyaalo dee inteeda qaamidka ay culimadii dee bal maalan kolley ay wareerisay oo bal ama culimadii dee ay cajsi gelisay barhkood marka la eego maqaasidiisa hareerkeediie taa manhajiyadaan u dibdhiganaynaye laakiin maanta waa kutubtii loo alifay waa kutubtii ka hadlaysay marka kutubtaa bal waxaa kaba mida intooda madbuucun baan soo qaadanaya kuwa aynaan ama dee bal horta iyo wixii ku dhawaa-un bal kutubtaa waxaa kaba mida kitaab lagu magacaabo almutawaari calaa taraajimi abwaabi albukhaari waa mujalad buu ku madbacaysay kuweyna waa lagu madbaceeyey waa la taxqiijiyey cunwaankiisu waa ka almutawaari calaa taraajimi abwaabi lbukhaari waxaa leh nin caalim ahaa oo la yidhaaho naasirudiin axmed ibni muxamed oo loo yaqaanay ibnulmunayar ibnulmunayar nin kale walaalayiinoo isna ibnulmunayar onoo zaynudiin iyo naasirudiin baa lagu kala sooca waa laba ninoo reer iskandariya maalikiyulmadhab ah qarnigii toddobaadna dhammaadkiisii dhintay uun oo bal in yar kala horeeyey xaafid ibnu xajarna labadoodaba sharaxa wax kaga soo naqliyo midna taraajimtuu leeyahy midna kitaabkuu sharxayba in kolkolna dee ishtibaah baa yimaada bal horta ninka kitaabka le waa naasirudiin almutawaari calaa taraajim abwaabi lbukhaari zaynudiinna in badan buu wax kala soo naqliya kitaabkan markaa kan axmed ibni muxamed baa la idhaa lix boqol iyo saddexiyo siddeetankii jiraduu dhintay kitaabka waxaan leeyahay waa kitaab madbuuc anugu kitaab ahaan waan ku haystaa kuwiina waa lagu madbaciyey waa lana taxaqiijiyay xaafid ibnu xajarre raximah llahu tacaala mucdama hadal kitaab sharxuu kusoo naqliya markuu tarjamo ay noqoto kitaabka mala waa ilaa afar boqol oo tarjamo oo kolle waxaa laga yaabaa inaanu waxba kaba tegin ama waa soo wada naq intiisii badnayd buu soo naqliya bal waa kitaab madbuuca waxaa kutubta kale taraajimta hadda eeg maxay sharxayaan waa halkaa baabun uu odhanayo taas weeyeun waa fiqiga ku sugan maaha kitaabka axaadiistiisii ma sharxayaan waa tarjamada maaha waayo taraajimtiisaa la yidhaha fiqigii bukhaari halkaasuu ku jira waana ninka mujtahidka ah bal maalan habakay u dhacdana way inoo dambaysaa tarjamada ka hadalkeedu insha allahu tacaala laakiin waxa weeyaan waa sharaxii tarjamada waa kitaabkii sharax wuxuu u yahay canaawiintan iyo taraajimtan waxaa jirta kitaab ma ogi kitaabkaa iyada in la hayo laakiin xaafid ibnu xajar kutubta maraajicdiisu aad u adeegsada uu ka faa'iidaysana waa ka mido waxaa la yidhaha waa tarjumaanu taraajim waxaa le imaamkii shahiirka moxamed ibnu cumar ee loo yaqaano ibnu rushayd waa nin isan reer maqrib ah ama buste magaaladan dee waxa albustiy imika waxa weeyaan taas baa busta maa busta waa kaabuuriyo xaggana asabtiyi waa sabta magaaladan dee weli ilaa isbaynku ay hayseen laakiin xaggan maqaaribada kuba taala ee dhinacan badda uga soo tallowsan sabta taas buu ahaa waa ibnu rushayd waa nin kolley aad iyo aad u qiimo badan oo in aqoontiisu ay aad u sarraysay oo lama wada madbacaynoo ama lama wada haye rixladiisii uu ka soo bilaabay sabta ee uu tuunis qaahire iyo iskandariya dhulkaasoo maray haddana shaam maruu markii dambena xijaaj kusoo dambeeyey iyo laabmay waa taasoo rixladiisii ahayd malulcayba kole dhowr mujalad waa anigu saddexya baan kaba hayaa malaa dee intay ahayd ee aimmadu ay arkeen intaa kumay wada dhammayn oo cilmi badan uu geliyey waa ninkii lahaa rixladaase bal kitaabkaas xaafid ibnu xajar wuxuu dhaha raximah allahu tacaala markuu halkan ka hadlayay wasala fiihi ilaa kitaab siyam horta ilaa kitaab siyam buu gaadhay waa taraajimtan bukhaari markaasaa wuxuu dhaha walow xaafid ibnu xajar hadalkii weeyey qiimayntii walow tama lakana fii gaayati lifaada horta hadduu kitaabkaasi dhammaado ifaado heerkii ugu sarraysuu gaadhi lahaa markaasaa wuxuu dhaha wainahu lakaiiru lfaa'idati maca naqsi laakiin kitaabkii ma ogi in xataa makhduudadiisii la hayo waa mujalad buu ahaa xaafidtaa uu tilmaayde waa mujalad makhduude deetuu yidhaha weliba faa'iidadiisu way badan tahay isagoo naaqisoo dee kolley waxyaalo badanna sharaxiisa xaafid maraajicdiisay ka mid tahay uu soo qaaday waxaa ka mida kitaab isna cunwaankiisu yahay la madbaceeyey munaasabaatu taraajimi albukhaariyi imaamkan shahiirka ee badrudiin ibnu jamaaca dee waxa weeye ayaa leh oo badrudiin ibnu jamaacada shahiirka ee tadkiratu saamiciya leh laakiin wuxuu talkhiis u yahay kitaabkii almutawaari kitaabkaa hore ayuu khulaaso iyo talkhiis u yahay bal waxaa iyadna kaba mid ah sharxu taraajimi saxiix albukhaari oo weliyullaahi dihlawi ninkan shahiirkee de ay markaas ahaa cilmiga xadiidkana dee isaga iyo awlaadiisa iyo madrasadiisii ay shibr alqaar alhindiya waa dadkii faafiye cilmigu markaa uu hagaag u saldhigay mandiqadaas iyo ama qaaradaase waliyullaahi dihlawi oo laakiin isagu waan hayaa kaasna ma weyna haalibanna munaasabaadka ma cadaynaya laakiin tarjamada waa sharxaya laakiin isaguna waa madbacaysayo ma weynaba wey bal waxaan leeyahay waa taraajimtiisii uun waa cinaayadii weliba kuwo kalena way jiraanoo dee aan madbaa aan madbacaysnaynba ama aanan arag oo iyaduna taraajimtiya qolooyinkan mucaasiriintana diraasaad ku tacalluqsan fiqigiisa oo xagga taraajimtaa way leeyihin waayo dhowr mala waxaan filayaa diraaso oo barhkood doctoora ay yihiin barhna magister ay yihiinoo ay markaas ay yihiinba wax ku tacalluqsan un barhkood ay leeyihiin fiqulbukhaariyi fii kitaab alwuduui walghusli waa barhka cuma waa risaalo doctoora bukhaari fiqigiisa dee abwaabtii bay qaadan iyagoon fiqigii kale la muqaaranaynaya barhkood iimaankiibaabay qaateen barhna waxa weeyaan abwaab kaloo fiqigiisii ahaydoo dee khaasa iyagu koladii dee markaas kitaabkii oo dhan may dham may dhammayn karahayne bal taasoo iyaguna kala duwana way jiraanba taasi waa xagga taraajimtiisa kutubtii khaaska ku ahayd taraajimtaatan leenahay ma aha ragga tarjamadiisii maaha sharaxii axaadiidta maaha waa cunwaankan uu dhigtay munaasabadeeda iyo tarjamadani waxay keenaysa umuurahaas ayaa laga hadlaya waayo taraajim meelaha de fiqigiisa kolkol ishkaalkeedna uu badan yahay kolkol la odhanayo balbaabkan iyo tarjamadan iyo axaadiian uu soo arooriyo calaaqada ka dhaxaysa maxay tahay oonay muuqanahayn oo kale bal taas baa ah oo de bal iyada waana inoo dambaysayo taas wey xagga rijaashiisa markay noqoto ihtimaamka ay culimmadu u ihtimaameen ruwaadan imika rijaasha waxaan uga wadnaa ama mashaaikhdiisii iyo ilaa dee intii ka dambaysayba horta waqti horey bilaabantay imaamkii shahirkaa ibnu cadi ee kaamil lahaa kitaab buu leeyahay asaami man rawaa canhum lbukhaariyu min mashaayikhi fii saxiixi waa dadkii laakiin bukhaari toos ugaba wariyey maaha raggii oo dhan magacyadoodii uu kuba ururiyo uu kaba hadlo ibnu cadi baa leh waxaa kaloo abu nasrin alkalaabadi uu leeyahy waa madbuuc kiisuye asmaau rijaali saxiix albukhaari oo magacyadii ruwaadiisii bukhaari unbay ruwaadiisii khaas ku tahay kalaabadi kitaabkiisu waa madbuuc waxaa kaloo bal maalan iyadana jirta kutubtaa isna madbuuca imaamkii shahiirkaa ee reer maqade andalus abulwaliid ilbaaji kitaabu leeyahy isna waa madbuuc atacdiil watajriix liman akhraja lahu lbukhaariyu fi saxiix ciddii bukhaari saxiixa wax kagaba wariya bal taas oo kale waxaa kaloo aad uba shuhroobay kitaabka uu ibnu daahir ilmaqdisi leeye aljamcu bayna rijaali saxiixayn isagu muslim iyo bukhaari buu iskuba daray labadoodu isu geeyaa laba mujalad baa lagu madbaceeyey kolay markaa labada sheekh ayuu isu geeyaa dee kol wuxuu horta ku horraysiinayaa wixii bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen haddana tarjam uu dhiganaya bal iyadu afraaddii bukhaari haddana cunwaan buu usii dhiganaya afraaddii muslim kolkol kuwa uu atafaariiq ku magacaabo magacyada kelida ah waa dhigtaa bal aljamcu bayna rijaali saxiixayn oo dee qayb intaa dabadeed kuwaasi waa kuwa hore waxaa muuqday oo soo baxay kutubtii israacinaysay kutubta lixda aba ruwaadooda oo cabdulqani maqdisi ninkan cumdatulaxkaam kale kitaabkiisa alkamaal oo de waxa weeyaan fii asmaai rijaal oo lixdaa kitaabu kagaba hadlay iyo kitaabkan markii dambe kutubtii ka dambaysa oo dhan asalka u noqday waa mizi kitaabkiisa taadiib lkamaal fii asmaai rijaal waa lixda ummuhaadkaba raggooda u dhigtaa tarjamadii iyo siirada iyo adugu fusuul dheeroo xaafid taadiibu taadiibka ka gooyeyna uu horraysiiya waana kitaab dee waxa weeyaan koley dabcaadkii malaha dabcadii hore la madbaceeye bashaar cawaad uu taxqiijiyey lixiyo soddon mujalad baa lagu madbaceeyey taas weeye waa kitaabkii adugu dabcadanbo ay isu geeyeenoo san acmidada iyo suxufta loo madbaceeyo risaala madbacayso sideed mujalad lagaba dhigayna way jirtaaye laakiin dabcadiisu waa taa kitaabkaasi asal muxuu u noqday wixii ka dambeeyey dahabi baa tahdiibiyey oo ku magacaabay tadhiib tahdiib ayuu ku magacaabay waa madbacaysan yahay xaafid ibnu xajar baa tahdiibiyey oo tahdiibu tahdiibkiisu kitaabka muweyna waa tahdiibu tahdiib ciwaankuba waa kitaabkii tahdiibulkamaal tahdiibkiisii haddana mukhtasaraad bay kuwaas yeesheen oo xaafid kitaabkiisa waa kan taqriibu tahdiib yeeshay dahabikiisu waa ka alkaashif yeeshay intuba way madbacaysan yihiin markaa waxa weeyaan khasraji kitaabkiisa alkhulaasa waa ka isaguna madbacaysan bal waa tahdiibulkamaal iyo mukhtasaraadkiisu iyagu waxay isu wada geynayaan bukhaari iyo kutubtan kale usuusha ah bal intaas waxaaba kaba badan oo khaasatan taqriibka xaafid iyo me tahdiibulkamaalba kuba sugan dahabi kitaabkiisa kaashif aanay kuba sugnaaninbe kutubta kaleay leeyihin sida adabulmufrad iyo kuwa bukhaari leeyahay ama kutubta kale aimadu leeyihin kol day ummadii lixda ahayliin rijaashii kuba timina way ku tarjameeyaane bal xagga kolayna waxaan ictimaadsanaa imaka halkan loo laabmaa intii taadiibulkamaal soo baxay waa taadiibulkamaal iyo mukhtasaraadkiisii bukhaarina dee waa xayiz weyn buu kuma leeyahay taasi waa xaggii rijaashi xaggii marka la eego shuruuxda kitaabka shuruuxdiisu wax la tirin kara ma aha waxaaba marka la eego shuruuxdiisa waxa lagu haya khad maaha waxay dee makhduuda iyo wax madbuucaba in nin doctor cabdulqani cabdilkhaaliq la yidhaha waa dhintay raximah llahu tacaala alimaamu albukhaari buu leeyahay iyo dee saxiixiisa wuxuu gaadhsiiyaa diraasa uu bukhaariga une koob iyo toddobaatan sharax buu gaadhsiiyaa welibana intaas kuma dhammo eh qolooyinkan kitaabkan tawdiixa ibnu mulaqinta xaqiijiyey mujaladka hore dee waa muqadimaad unbe waxay markay sharaxyada tirinayeen walow waxoogaa kutubta xaafidna ay soo dhex gashay intay magacooda sheegeen ay dee iyo mualifkeedii ilaa boqol iyo saddex iyo afartan waa kitaabka mujaladka koobaad ee tawdiixa ibnu mulaqin oo kaleo bal sharaxyadu intaa kuma dhammaa waxaa la arkaa kashfu dunuun ilaa labiyo sideetan iyo dee qolooyinkan iyaduna turaaska iyo taariikhaysa kutubteeda ninkan sida fuaad sixteen la yidhaha taariikhu turaat alcarabi waxaa laga yaaba dee mukhtasaraadkii iyo mustakhrajaadkii iyo waxaan shuraaxdii bu iskuma dara mid kastaba tiro badan buu u sheegay kolley waxaa uga horreeyay nin jarmala waa ninkan barkulmaan la yidhaha taariikhu aladab alcarabiye ilaa iminkada weli cumdada ah kutub islaamka ee dee bal halkay kala yaalaan wadamaday kala jiraan iyo waxyaalahaas loo laabmo kitaabkiisa taarikhu aladab alcarabiya dee isagoo afkooda ku qoree lasoo tarjamay oo kale oo ilaa imikadan dee ah masarasiila walow dee fad sixteen iyo uu kaba dambeeyey oo isagu dee mooye inuu dhintay unbaa iyo ma ormahayo laakiin horta sideetanadii marka ogaa waana kitaabkiisu soo baxay uu noolaa waa torki isaguba deganaa jarmale bal markaa waxawaan leeya waxaa la tirin kara maahay maxaan ka soo qaadanaynaa bal sharaxyadiisa inoo madbacaysan imika oo maanta kutubtii alxamdulilah ay sahlanaatay siduu ruuxu kuba helayo waxa weeyaan kolley kutubtan tirin doonaana haddaan kitaab aad ku helina jaanibkii kalea lagu helayaayo waa kutubooda mutawafire bal kuwooda ugu ahamsan baan soo qaadaynaa waayo iyaga naftooda kuwaas ma sheegayno oo ma tirinayno ee waa kutubtan noo madbacaysan aan heli karno ruuxuna bal dee waa intoodii ugu mudnayd si dee loogama faa'iidaysto kitaabkaa loolaba laabmo ruuxu haddaanu kitaab ahaan ku helina dee kitaab ahaanna hadduu dirto waa loosoo uu soo helayaa haddii kalena oo u isticmaali karo makaatibtan iyaduna dee electroniga ah uu isticmaali karana waa mutawafiro iyagoo majaanay mutawafir iyo bal markaa leega waqfiye oo kale iyo iyagoo meel ka urursan buu wada heli karaa intoodii badnayd bal kutubtiisa waxaan say dhimashadooda aimada u kala horreysa u kala horraysiinaynaaye sharaxii koobaad ee waxaan filayaa kitaabkan lahaay oo soo baxay waa imaam aclaam sunan ama aclaam lxadiid buu imika ku madbacaysan yahe kitaabka magaciisu yahe waa imaamkii abu sulaymaan alkhadaabi xamdi bni muxamed bay dhimashadiisu ahayd kitaabkii uu sharxay isagaa furay baabkan bilaabay waa sharaxyadii ugu horreysay oo isaga markuu sharxay ayuu dee koleyna waxaan filayma macalum sunanka horreeyey kuwa abi daawud kuma sharxa horreeye bal kitaabka sharax weyn maaha waa sharax la madbaceeyey lana taxqiijiyo barhkoodna qaybo inta la qaybqaybiyey risaalo dee markaa shahaadaad cilmiya lagu qaadanayay looba qaybiyo jaamacaadka qaarkood ee axaadiidta jaamica barhkood buu sharxa in jawaanibtan luqawiga ah iyo fiqiga iyo alfaada dabdinteeda ayuu kuba ihtimaamaya kitaab weyn maaha kaasiya bal waa khataabi waayo waa bilowyadii waxaa bal maalan isaga soo raaca xagga waqtiga marka la eegayo taas imaam ibnu badaal la yidhaha kolle magaciisa cali ibnu khalaf baa la yidhaha ibnu badaal abulxasan waa nin caalim ahaa kolley aimadii maalikiyadana ahaa oo markaas isaguna kitaabka sharxo afar boqol iyo sagaal iyo afartankii hijirada ayuu dhintay kitaabkiisuna maanta waa madbuuc bal dee waana mutawafir baan leenahay maka marka la eega makaatibtaas jaanibka fiqigu aad iyo aad uguba badan yahay iyadoo la taxqiijinayo koob iyo toban mujalad bay ku madbaceeyeen marka jaanibka fiqiga weliba waxay dhahaan dee saas aad bay dee fiqigii maalikiyadu aad xooga saara oo kolkol maqaasidii kitaabka ee kitaabka la sharxayo kale ayaa calaa xisaabi hadihi lmaqaasid ayaabay jaanibkaasi noqdaa xafnu xajarna waa masaadirtiisa oo in badan buu khaasatan mala waxyaalahan umuuraha wacdiga iyo jaanibkaasiyana waa kuba fiicnaya umuuraha kuba tacalluqsano ee waxyaalo nuquulaad badan oo xaafid kaba soo naqliyaa waa jira kolley sharaxya waaweyn baa jiro inahaas dee dabadi ahaa ee bal intii madbuuc ahayd baa si waqtigeena aanu ilaashana aan sheegaynaaye waxaa bal maalan kitaabka saddexaad aan sheegaynaa uu yahay waa kitaab alkawaakib daraari la yidhaaho isaguna maanta waa madbuuc waana kitaab mashhuura waxaa le imaam shamsudiin maxamed ibn yuusuf laakiin muxuu ku shuroobay alkirmani sharxulkirmani waa shuruuxda bukhaari kuwooda mashhuurkaa weeye bal kii ayuu dhintay sheekhani shamsudiin alkirmani maxamed ibn yuusuf sharxiisna waa madbacaysanyo isaga horeaba loo madbaceeye baan filaya sharaxyadii hore loo madbaceeyey xafid bn xajar baa kitaabkiisana durarulkamina wuxuu ku yidhaahaa wahuwa sharxun mufiidun calaa wahamin fiihi fi naqli liannahu lam yakhuduu ilaa min asaxfa cibaaro xaafid isaguba waxyaalo ama ha naqdinayo ama kaleba uu ka soo naqliyaayo waa masaadirtiise waa sharax mufiida oo isagu hambaa dhacduu leeyahy qalado ama xagga magacyada ha noqdeen ama waxyaalo xagga naqliguu leeyahy wuxuu soo naqlinayo muxuu taa ku cileeyey liannahu lam yaahudu ilaa min asaxf waayo hadiyo goor de waa cilmigeenu waatuu isaga badan ba yahay cilmiga af lagaba soo naqliyo afaadu waa ka dabdisanyao ka tasxiifyareeka kale si wuxuu de uu suxuf ictimaadsaday oo inta badan suxufku kaba soo naqlinayo de kolkol baa markaa khada halkaa kaga yimaadaa buu leh bal waa kitaab adigu kutubta waaweyn kaba mid ah oo kitaabkan ah waxaa bilmatalan kitaabka afraadeen sheegaynaa toban kitaab baan soo qaadanaynaa intuba inoo madbuuca iska wada mutawafira koley saddexda kitaabee horeen imaka tilmaamay ma hayo iyada kitaabaha de way jirtaa intiba waa in combyuutar ahaan waan ku hayaa laakiin kitaab ahaan iyaga kuma haysto inta dambe aan tirin doono kolley waa kutub aan wada haye kitaab ahaan ku wada haye waa fatxulbaari lilxaafid ibni rajab waa maha fatxulbaarigii ibnu rajab imaamkaas baa wuxuu leeyahay kitaabkuu sharxay waana imaam qyoankii hijrada dhinto aada u shahiira kitaabkiisu waa dhimanyo ma dhammo waa kutubta aada u qayimka ayuu kaba mid yahay laakiin kitaabkii baan dhammayn bal xataa intan dee lhayo ilaa janaa-isa ayaabay xagga hore ee bal matalan waxyaale kaba maqanyin laba dabcuu leeyahay oo dabco imka waxa weyaan daariq ciwadullah laydhaa uu taxqiiqeeda leeyahay iyo dabco waa todoba marka iyo dabco kaloo toban mujalada laba dabcaa jirto labadaba taxqiiq ay leeyihin midna toban mujalad bay ku madbaceeyeen midna waa kole mujaladadan nusqan haysa waaba yaryaryiina midna taa toddobada mujaladan hayaa ayay kuba madbaceeyeen bal waa imaamka ibnu rajab oo kitaabkii haddii uu dhan yahay oo isagoo sidiisaa uu ku sharxayo dhammaado kitaab u dhigmi lahaa buu ahaa kitaabka xaafid ibnu xajar ama kuba dhowaan lahaa laakiin kitaabka waa kitaab naaqasa koley sheekhu waxaa kaluu sharxay ibnu rajab tirmidi buu sharxay ilaa labaatan mujalad buu gaadhsiiyey haddii waxaan filayaa sharaxiisa lahayana sharax dee wax kasta lagaga maarmi lahaa buu ahaa laakiin sharaxii qidco yaroo kitaabulimaasana waxaa laina soo gaadhay weeye iyo inta uu ku sharxay kitaabku marka uu dhammeeyey cilalutirmidi cilalu tirmidi saqiirka kitaabka oo dee dabacaad kala duwan la madbaceeyey mid laba mujalad ay ka dhigaan iyo mid mujalado taxqiiqaad kala duwan leh bal matalan taas nurudiin citri iyo samira iyo bal matalan tanka saciid dahanu leeyahay fiican iyo bal adugu qolooyinkaase bal intii kale laakiin waxaan filayaa sheekhoon waxyaa badan sii mootanayn markii intan taymurmoonkii la odhanayo nimankii reer maquul aha uu soo galay dimashaq sideed boqol iyo saddexdii magaalada la gubayba ayuu gubtayba kitaabka isagoon dee dibad u bixinba oon meelaha bixin waa sharaxa tirmidine bal kitaabkaasna waa kaas oo kolley qidcadiisaasi waa qidca mufiida laakiin dee kitaab naaqisa weeye kitaabka shanaad ee imika halkan sheegaynaa waxa weeye kitaab magaciisu yahay atawdiix bisharxi ljaamic asaxiix waxaa le imaamkii shahiirka cumar ibnu cali loo yaqaanay ibnulmulaqin sheekhi xaafid ibnu xajar maraajicdiisuu kaba mid yahay waa sharax weyn oo waasica sheekhaas sideed boqol iyo afartii hijiraduu dhintay kaley sanadii ku xigtayna sideed boqol iyo shantiina bulqiini baa dhigtay sanadii ku xigtay sideed boqol iyo lixdiina ciraaqi waa saddexdii mashaayikhda xaafidna ugu waaweynaaye ama waqtigaasba casarkaas ibnu mulaqin baa laydhaa mulaqin waxay ka dhigan tahay waa ninkii mucalimka ah ee dee wax laqinaya dadka qur-aanka u laqinayo oo nin hooyadii qabay oo bal matalan soo koriyey baa dee ay nisbadu tahay kolley aabihii mu ahayn cumar ibnu cali kitaabkiisani waa sharax weyn kolley qaybta hore sharaxu waa badan yahay horta bilmunaasaba sheekhu wuxuu sharxay kitaabkeennan cumdatulaxkaamna uu sharxay iclaam markaas aliclaam bifawaa'idi cumdat alaxkaam cinwaankaas dabca shan mujalladoo fiicnayna waa jirtaa daaru lkutub alcilmiya dabco koob iyo toban mujallada taasi way jirtaa dabco malaa dee iyadoo rasaa'il badan loo qaybiyo xataa culimadii soomaaliyeed doctor axmed cabdiraxmaan la odhanayo dee koley dadka hadilay ahaaba raxmatullaahi caleyh amaaba isaguna dadkii qaybta kaba qaatay taxqiiqeesa jaamicatu milqurakaas laakiin tan kalea jirtay waa kitaab sharax dee taama oo israacsan fawaaida badan uu leeyahay kitaabkana qaybta hore oo dhami koley sharaxaas waa israacsantah laakiin qaybta dambe marka la gaadho ayuu soo koobtaa soo yaraadaa wasaarat awqaaf oo qadara ayaa kitaabka madbacaysay iyadoo mujaladka horena uu dee koley muqadimo yahay dee faharisna ay jirto labiyo soddon mujalad baa lagu madbaceeye labiyo soddon mujaladoo koley dee wasaaradaasna malaa dadkan waa ciddii ka hesho waabay siinaysay oo kitaab ay qaybinayso anuu koley nusqan haystaa ama xaggaabaa beri qoloyna iisoo qaadeen o iisoo direen bal kitaabkaasna waxa weeye labiyo soddon mujalad buu ku madbacaysan yahay laakiin waa kutubta shuraaxda ee muhimkaa taas waxaa kaloo shuruuxda kaba mid ah kitaab lagu magacaabo masaabiixu ljaamic nin qaadiyo badrudiin moxamed ibnu abi bakrin addamaamini nisbadiisaasuu ku magac dheeriyo xagga luqadana dee imaan buu kuba ahaa iyo cilmiga naxwade ayaa loo kii dhintay waa koley maaha sharax dee waa toban mujalad waa dabcadan haysto dhowaan baa la madbuceeyo ma sii dheerayn laakiin dee sharaxu maaha sharax dhan oo walow mujaladaadka uu yahay haddana ma badne taraajimtiisa iyo waxyaale waa kuma fiicanye laakiin maaha dee laakiin waa sharxan yahay bal kitaabkaasoo damaamiini waana masar bay ahayd waxaa kaloo jirta kitaab allaamicu sabiix laba idhaa isan dhowaan la madbuceeyo daaru nawaadir ay madbacaysay lixyo toban mujalad bay ku madbacaysay waa sharax isaguna waxaa le nin shamsudiin ilbirmawi la dhaa maxamed ibnu cabdidaa'im qkii jirada dhintay shamsudiin ilbirmawi kale badu way kasirsan tahay oo de waxaa dhici karta halkana waa yimaadaa kitaab usuul oo imaka matni iyo sharaxba lahoo alfiye ahaayo uu leeyahay oo la madbiciyeyna way jiraano dee kolkol markaan la aqoon ruuxu barmawi baa loo aqri lakiin waa birmawi birmana waa meel masar ka mid ahayd nisbadiisu maaha barmadan aan maqala iyo taas maaha nisbadu shamsudiin ilbirmawi maxamed ibnu cabdidaim allaamicu sabiix baa la idhaha daaru nawaadir dee bal koley si fiican buu u madbacaysanya kole waa nuso isna aan haysto ama kitaabka waan haystaa madiinaaba lagaso adigu xaggaas layga soo iibiyey waxay tahay ilaa lix iyo toban mujalad weeye adugu dee haddana sharaaxyada waaweyn kuma tirinayno waxaa bal kitaabkii sideedaad iyo fatxulbaari lilxaafid ibnu xajar sideed boqol iyo labaiyo kontonkii dhintay fatxulbaari iyadoo sharaxyadu ay tiro beeleed si aan sheegayno ay bateen huwa ahamu shuruuxi wa ajwaduha wadaqa fiihi qowlu shawkani ilaa hijrata bacda alfatxi waa cabdulqani cabdulkhaaliq cibaaradiisii waa sharaxyadiisa ka ugu ahamsan ee ugu fiican hadalkii shawkani uu yihi ilaa hijrata bacda alfatxina waa ku rumoobay xaaji khaliifa wuxuu idhahaa waa ninkan kashfu dunuun kale markaa sharaxyo badanoo sideetameeye ama labayo sideetan waa gaadhsiiyaa tiradoo barkood buu muqadimaadkooda soo naqliyaaye hadalbaa wuxuu idhahaa bal cibaaradiisan bal kitaabkan dee kolley waa kitaabka inoo mutawafirkee badankiina haysan doontaan ama barhkood la haysto si aan u ogaana mansiladiis iyo ahmiyadiisiyo si uu kitaabka ugaba shaqeeyaan kolley cibaaraadkii culimmada soo naqanayna wuxuu idhahaa washuhratuhu wainfiraaduhu bima yashtamilu calayhi min alfawaa'id alxadiiiya walnukaat aladabiya walfawaa'id alfiqiya tuqni can wasfi buu leeyay shuhradiisa lagooninka uu la gooni noqday waxyaalahan uu isagu kulansaday ama fawaaid xadiiiya ama fawaaid fiqiya ama nukaat adabiya ah ayaa inagaga filan in la sifeeyo markaasaa wuxuu idhahaa wasadaqa man qaala maa awfaa bixaqi lbukhaariyi ila alcasqalaaniyu aw naxwu hada waxaanu runbuu sheegay ninkii yidhi xaqii bukhaari ma gudin oo daynkii ummadda kama gudin sharaxiisa xaggaa kama haystay casqalaani mooye cid kale kamay gudin wuxuu idhaa sheekhan caalimkaa dee kolley xafidahullah ee sanolol baan ku ognahay cabdulmuxsin cabaad ayaa wuxuu idhaa isagoo kolley kayfa nastafiidu min alkutub markaa sita ayuu leeyahay mala muxaadara ahaydoo rasaa'ishiisana ku dhex madbacaysan gaar ahaana ay u madbaceeyeen oo kutubtan lixdaana kolley dee waxoogaa manhajkooda iyo umuuro ku tacalluqsan kagaba hadlay iyo taas baa jirta iyadoo laakiin rasaa'ishiisan imanka kutubta lagaba dhigay lagu dhex madbaceeyey bal markuu halkan qabanaya wuxuu idhaa wliahmiyati صaxiixi اlbukhaariyi laqiya cinaayata min alculamaai fi mukhtalif اlcusuur ahamiyada kitaabku uu leeyahay horta wuxuu la kulmay cinaayo ayuu culimadii iyo ihtimaamu kala kulmay casriyadii kala dunaa markaasaa wuxuu idhaa wa kaana calى ra'si اladiina wufiquu bihada اlkitaabi alxaafid ibnu xajar waxaa madaxdeeda ama dee halka ugu sarraysa kuma sugnaa dadkii ilaahay waafajiyey inay kitaabkan waxa weeyaan dee ay ka shaqeeyaan ay u cinaayoodaan xaafid muxajar oo wuxuu idhaa faqad sharaxahu sharxan nafiisan waasican jamaca fiihi maqtabasahu min غayrihi miman taqadama wama wafaqahu allahu lifahmi waistimbaadi min dalika alkitaab alcadiim sharaxa aada u qiimo badan oo waasicu ururiyey oo uu ku ururiyey wuxuu dadkii ka horeeyey ka faa'iidaystay iyo wixii ilaahay isaga u furay waafajiyey xagga fahamkiisa inuu kitaabkan kalaba soo baxo markaasuu dha wadalika fii kitaabihi fatxu lbaari oo wuxuu raaciyaa aladii yuctabaru xaddan faasilan bayna man sabaqa wa bayna man laxiqa wuxuu leeyahy fatxulbaari waxaa lagu tirinayaa xad kala soocaysa dadkii ka horreeyey dadkii ka dambeeyey waa sharaxiisu oo suu u kala soocayaa muxuu leeyahay faladiina taqadamuu jamaca maa cindahum dadkii ka horreeyey wixii ay sheegeen waa kusoo dhex daray kitaabkii oo fawaa'idoodii waxoodii halkan kusoo ururiyey waladiina ta'aharuu canhu saara kitaabu dadkii ka dambeeye o dham isagaa marjicu ah oo wixii ka dambeeyeyna marjic buu isagu u yahay dadkii ka horreeyeyna fawaa'idiis iyo wixii halkan uu kuma sheegay oo dee kolley hadalla kalena uu leeyo kitaabka ahe bal kitaabku taas kolley waa kitaab sanado badanna uu ka shaqaynayey maalintuu dhammaadayna xaflad weyn oo laysugu yimi a'imadii waqtigiisina khaasatan qaahiro laysuguba yimi xoolo badanna ay ku baxeen laba sameeyey iyadoon kitaabku dhammaana intuu shuhroobay a'imadii maaha culimadii uun bal boqoradii adraafta jiray ama kuwii maqaariba maqrib ha noqdeen tunisiya wax kaba sheegay ama kuwii bariguya ay boqorkii masar ka dalbayeen kolba in loo soo raro kolba in la rarayay ilaa ugu dambayn markuu dhammaaday iyagiina loo raray waa kitaabku fii xayaati mualifi ilaa maanta dee shuuradaasuu leeyahay arrinta kale dee kitaabku leeyahayna waxa weeye waxaa kitaabka la socda muqadimo uu sharaxa ka hor bilaabay uu ka hor dhammeeyo shaqadiisii oo jooga iyo awdhan markaa dhammeeyey muqadimada magaceedu waa hadyu saari wuxuu ku sheegay muqadimada wax alla wixii kitaabka ku tacalluqsanaa iyo sheekh kolle waxyaalo badanna horaan ugaba soo naqlinay waa toban fasal oo dee kitaabka wixii kuma saclo axaadiisu ma sharxanayn bal fasal dheer oo wixii qariib ee kitaabku lahaa waa jiraan asmaadii ruwaadiisa wixii mutalif iyo mukhtalifa uu kusoo wada arooriyaa kitaabka oo kale bal kutubta musalaxa uu kaga badayay jaanibkaas oo kale wuxuu soo arooriyaa raggii la naqdiyey ama la dee cidi wax kaba sheegtay magacyadoodii iyo tarjamadoodii iyo ka hadal iyo jawaab oo kale axaadiistii kitaabka laguma naqdiyey ee barhkooda ay culimmadii waaweyneed ictiraadiyo ama ay daciifiyeen ama ay hadal kaba keeneen oo boqol iyo toban xadiisa ayuu dhammaantoodna soo dhigtaayo wixii dee laga jawaabi karaya waa ka jawaaba barhkoodna dee adigu markaasoo hagaag buu uba sheega dee waana tan tirada kitaabkiisa halkan tirada kasoo naqlinayna isagay ahaydba bal waxyaalo badan oo dee tobankaa fasal iyo dee tarjamada bukhaarina xagga dambe kaba raacdaaye bal marka waa ruuxii dee himale dhammaanteeda wada aqriya kolley fawaa'id badan buu kaba faa'iidaysanaya kitaabka hortii dee kitaabkana way la madbacaysan tahay laakiin magaca gaara ay leedahay hadduu kitaabku fatxulbaari yahay iyadu hadyuu saari weeye bal kitaabkii fatxulbaari haddaan halkaa ku dhaafno kitaabkii bal maalan sagaalaad i waa cumdatulqaari kolley uu ka yar hor dhashay laakiin waa ka geeri dambeeyo saddex sanadood buu ka geeri dambeeyey sideed boqol iyo shan iyo kontonka saasaan u yar dambaysiinay imaam baa le badrudiin maxamuud ibnu axmed laydhaa alcayni kolley alcayni badrudiin alcayni buu kuba shuuroobay dee asalkiisu markaa xalab iyo xaggaha kaba yimaadee waa reer masar halkaasaanu ku dhintay isku xaafidna waqti xaafid baa ka hor bilaabay saa daraaddeed kitaabkiisa buu ka faa'iidaysanayo isagoo og buu ninkii qori jiray ee kitaabkan hayeyba markaa dee uu sheekhu yeedhiyo ayuu kaba qaadan jiray kolba wixii dhammaada dee wixii uu ka naqlinayana waa ka naqlinaya wixii uu ku bushayeenayana ama ku ictiraadaya isagoon magacaabayna wa qaala bacduhum lehna waa dhigaye bal waa kitaabkaas waa kitaab isaguna weyn mujalladaadka hore ama luqa ha noqoto ama magacyada haba noqoto ama tarjamadee aad buu dee xataa marka hore uu kaba dheer yahay xaafidna xajar mujalladaadka hore waxaa la arkaa markuu xaafid mujalladka afraad marayo isaga waxaa u dhigma mujalladka lixaad ee laakiin markuu meelaha dhaafa dabadeed buu kitaabkii soo gaabiyaayo arrintii isu surugtaa kelimaad sharaxeed iyo ilaa uu marka dambe dee kuba dhammaado dabacaadka qaarkood labiyo toban mujalladkoona labaatan haba noqdeene ee laakiin sharaxu inta dambe ma aha sharax israacsan oo si lagu bilaabay un ku dhammaada sharaxa xaafid baa jira weeye ibnu mulaqin oo kale iyo dee intii hore aad bay u ordaan waxyaalo badan oo kalkale aan isaga ka helin baad ka heli cayni laakiin marka dambe ayay wixii soo wada gaabtaan oo arrinta ay noqotaa kitaabkiiba xagga dambe iyo xaggii hore inaanu isku mid ahayne bal cayni kitaabkiisuna waa shuruuxda almacruufa almutadaawala laakiin ama cahdigii sheekha ha noqoto ama intii ka dambayse saa dee uu fatxi u shuuroobin muu shuuroobin kolay sanado yarunbaaba way wada wadeene xagga dhammaadkubay ku yar kala dambeeyeen bal kitaabka inoogu dambeeye ee halkan aan ku sheegayna sharaxyadii waa kitaabka irshaad saari kitaab la arka kutubtii loogu hormadbaceeyey waayo bulaaq madbacadii dee shahirkeedi ama madbac alamiiriya la odhanaya ama bulaaq waa tii nabilyon la yimi masar la yimi waqtigaase uu ka tegey taas baa lagu madbaceeyey oo kutubtii hore markii horena isagii nawowi baa laisla madbaceeyo kitaabkuna hoosta waa sharaxan bukhaari dooshan haamishkana sharaxan imaam nawowi baaba socda waa dabacaadkii hore kitaabka jiri jiray dee dabca imika la kala saarayna waan aragnaybe daba irshaadu saari waxaa le imaam lagu magacaabo axmed ibnu muxamed kolley bal dabdigan alqustullaani waa se uu dalcatulawaarka sheekha le kitaabkiisa sharaxiisa adulabraar uu ku dabdiyo dee kolkol qastallaani waaba loo aqriyaa laakiin wuxuu leeyahay qaafka waa la daminayaa da-duna way damisantaho alqustullaani bal dabdigaan raacaynaa alqustullaani sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankiii buu dhashay ayuu dhintay wuxuu tilmiid u ahaa oo adigu kitaabkeenan oo kale nuuristani hore baanu ka soo naqlina almadkhal ila saxiix albukhaari hore aan u sheegay afghanistania markuu halkan qabanayo ka dhiga tilmiidkii xaafide laakiin dee xaafid manow arag dee tilmiidkiisa ma ahayne sakhawi oo sheekh dee xaafid tilmiidkiisa iyo sakariya lansaari oo dee isaguna raggaas baa u sheekh ahaaye sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankii ayuu dhashay ayuu dhintaan u jeedaa waxaana uu yahay sharaxani horta min ashuruuxi nafiisati aljaamica lisaxiix albukhaari dabcadiisu waa laga yaabaa ruuxa ma soo jiidanayso dee sidan horta marka hore lagu madbaceeyey matnigii iyo sharaxii iyo wixii baa isku googo-an isagoo dee bal matalan matni gaar u soo cani jirin dabcadaa hore shuhrowday laakiin haddana waa shuruuxda aad u qiimaha badan bal ruuxa daalibucilmiga shuruuxda dee kolley aad uga dhow uga fudud sharaxyada kale ayuu yahay sababta waxa weeye dee isagu kelimo ma dhaafayo kitaab xadiidkii magac ma dhaafayo inkasta waa soo noqday magacii wuu dhammaynaya oo kale markaa magacii oo kale iyo sanadkii iyo matigiiba sharaxiina dee sharaxyadii ka horreysay kaa xaafid iyo kaa cayniya waa isu wada geeyaayo waa soo dhigtahay bal waxaan leenahay horta waa sharaxyada aad u qiimaha badan ee jaamicada lisaxiix albukhaari bacdigood baa waxay yidhahdeen iyagoo debalwa miisada agtooda dadka qaarkoodu kuba lahaa de waana kolle waxaan leeyahay waa sharax nafiisa waloo dhici karta ruuxa daalacashadiisa anigoo dee sharaxii ugu horreeya kitaabka baa la daalacanaya bal markii sheekh axmed sheer raxmatullaahi caleyh kitaabkan kaba aqrisan sharaxan hayste in oo taas oo la arko saasaynan iyadoo taas mujalladaadkiisa horena aan xarafna kaba tegin qaybtiisa hore maan wada dhammayn ayaa waxaa barhkood ay yidhaahaan waa nin waa hadalkiisiyas ahayd tudaalibunii bijamci lkutubi nafsi wa fiiha ladata basari wa samci wuxuu leeyay naftaydii waxay ii dalbaysaa inaan kutubta urursado dee waxaana kutubtii ku sugan ishii waxay ku raaxaysanaysa iyo dhegtii waxay ku raaxaysanaysa naftaydii baa taale marka isagoo naftii u jawaabaya muxuu yidhi faqultu laha dafaatiru laysa tuxsa wamaa rumtihi yaqsuru canhu wasci waxaan yidhi kutubta lama koobi karo waxaad nafay adoonaysana awoodaydi iyo dhaqaalahaygiiba ma goda gaadhaya wixii kitaab jiray laakiin muxuu yidhi nacam sharxu limaami lqustullaani lahu fi nafsi waqcun ayu waqci idaa dafirat bihi kafaaya yowman dafirtu bim mufradin yati bijamcin sharaxa imaam lqustullaani nafta wuxuu ku leeyahay manzilo adag maalinun hadday gacmahayga uu soo galo dafirtu bimufradin yati bijamcin wax mufrado laakiin dee wax kasta ii koobay ayaan la kulmaya waa sharaxani miisada uu leeyahay wuxuu leeyahay sharaxani kolley muqadimo oo qayb ahaan ka soo khulaaseeyo xaafid ibnu xajar muqadimadiisa waayo kitaabka way la madbacaysan tahay muqadimada fasalka hore xadiidka iyo fadligiisa iyo taasuu kagaba hadlaa baabka hore baabka labaad wuxuu kaga hadlaa waxyaalo mustalaxa ayuu ka hadlaa ama abwaabtii mustalaxa kolley oo anigu bal maalan isaga kitaab xaashiye uu leeyahy waa kutubtii dee adoo dhallinyaraan aan intay gacantayda soo gashay aan aqristay dhegays adigu dee in badan aan la noolaayay iyadoo fahmigaygu furan yahay aada cilmiga mustalaxana kolley faa'iido weyn ii lahayd baxaashiyaan sheegi doonee markaasuu fasalka labaadna bukhaari buu kaba dhigaa iyo tarjamadiisii adigu meebaab iyo baab uu kaba dhigo kitaabka welibana baabkaas waxyaalaha muhimkaa sharaxyadiisa uu kitaabku leeyahay in badan oo ka midana waa soo arooriya dee qayb dhanna kitaabka wuxuu soo khulaasaynaya hadiyusaari intaas keliya ayaa nin cabdulhaadi alabyaari la yidhaah oo masri ahaa oo qarnigii dee saddex tobnaad ahaa oo caalim ahaa ayaa intaa xaashiye u yeelay uu ku magacaabay naylulamaani kitaabku waa kitaab aada u mufiida laakiin ilaa imikadan weli dabca hagaagsano taa boqol sanoo hortood la madbucooyey mooyo maan arag bal anigu nushadan haystay oo kale markii ugu horreysay dee waa kolley maktabad dirlaba ahayd ayaan kama helay way dildilaacsanayd oo haddana waan ka tegi kari waayo intan iibsaday ayaan makiinad qaata aan jeebay oon intii hareerihii oo dhan khadkii umaan reebay intii kalen iska wada gooye waan sida jiray weligeeda magaaladaa noo joogaa sheekh mashiin raxmatullaahi caleh mar iga qaatoon hore u arago markuu muddo la maqnaan baa kitaabkii meel alla meel u dhiga la waayo kitaabka sidii igaba lumay waa dee way jabaysayna way jabaysay laakiin waxaan si aanay iga dilaacin baan hareerihii oo dhan intii khadkaan la hadhaysaan intii dildilaacsan hareerhi oo dhan uga gooy marka la iga xaashiye aad iyo aad u heer sarraysay oo waxay kulansatay khaasatan mustalaxa iyo taasi aad uma fiicnayd baa ilaa imikadana dabca hagaagsanoo la madbaceeyo maan maqal bal waxa wey haddaba kitaabkan waxyaalaha ay waa kitaabkan kuma khatimayne muhimka waxaa ka mid ee kutubta kale oo dhan sharaxyada uu kagaba duwan yahay xagga dabdiga bukhaari matnigiisa kitaabkii ma xarakaysna oo waxaa dhici karta ruuxii dabdigii laakiin nuskhadiisa ayuu dabdiyey wuxuu ku dabdiyey nusho la baxday alyuniniya waa nuskhada ugu heer sarraysa bukhaari marka la eega sixidiisa iyo dabdigiisa taas buu qaatay xaraf xaraf iyo kelimo kelimo ugu dabdiyay nuskhadaasna alyunaniya bal insha allahu tacaala markaan ruwaadiisa kaba hadlayno ayaan sheegi doonaayo dee imikana iyadoo dib loo soo madbaceeyey waana taa markii hore la dabdiyey ibnu maalik baa fadhiyey oo meeshii ishkaalle naxwa laba weydiinayay marka kitaabka laba aqriyayey nin nisbadan leh ayaana taasoo aymadii baa joogay ibnu maalik iyo bal markaa oo bal kitaab uu leeyaha tawdiix calaa shawaahid saxiixa wixii ishkaale xagga naxwada uu dee markaa maalintaas iyo waxa uu dabdinayo kitaab gaar oo waan hayaabe ayaa lagaba madbaceeyo waa tii uu kuba madbaceeyey haddaba nuskhadaas oo markii dambena dee waqtigii intaan dowladii cuhmaaniyadeeda ay jirtay la madbaceeyey makadana dhowaan dib iyadoo sideedii loo cusboonaysiiyey uun nuskhadaas asal u ahayd oo waa xagga dabdiga markay noqoto kelimaadka kitaabka kitaabka ugu horeeyo weeye markay noqoto kutubtaasba weeye bal haddaba taas weeye ballanteenu markii hore waxay ahayd in kitaabku muqadimaadkiisu ay shantan kuma joogsadaan jaanib baa inaga maqanoo jaanibkii ugu ahamsanaayey naanfacayay kitaabka dhexdiisani waa macluumaad guud waa jaanibkii manhajiyada sheekha taraajimtiisa ikhtisaarkiisa takraarkiisa iyo ruwaadda kitaabko had iyo goor kutubtaa sharaxyada arkaysaan waxaa ku arki doontaan ama taa ama mutuuntaba nafteeda iyaday odhanayaan kariimo iyo sarkhas iyo kushmiyahan iyo mustamli iyo waa dad bukhaari ka dambeeyey sharaxyadna way la wada socdaan maxay yihiin dadkani oo kale iyo umuurahaas waa riwaadoodii kolley markaa taasi waxay keenaysaa kolley habeen baan ku darsanaynaa intii hore waana tii ugu ahamsanaydba oo ah manhajiyada kitaabka waana wixii ina anfacaya bal maalan macluumaad guud kitaabkii aan kuma wada helayno waa casharka insha allah kuma soo khatimi doono markii hore aan sala ururiya laakiin dee way suurtagal may noqon taasi waana arin laga boodi karana maha muslim baan markii hore ka boodayoo habeenkaa markaan joogo dee isaguna tan la mid maaho bukhaari waa ka cilmi badan yahay kana qawaamid badan yahay umuurahaase aan idhi kitaabkaan ku dhex sharxi doonaayoo kale laakiin imika jaanib aan ka boodi karna maaha bal waxaan leenahay waxyaalaha qaarkoodii waa dee umuur kitaabkiiba ina la soconayaan kutubta aa haysataan iyo wixiina umuuro kuba imanaysaa sharaxeed iyo taasi noogu sugantahay bal insha allahu tacaala habeen buu dib dhacay kitaabka bilowgiisii laakiin dee kitaabku aynoo bilaabay ma dib dhicin bal dee waa macluumaad guudoo inaanfacaya hadduu kitaabku dee ilaah baa garana dhexdaba inagaga joogsado kolley macluumaad guud oo la wada haysta ayuu insha allahu tacaala noqonaya bal markii habeen dambana insha allahu tacaala waxay noqon doontaa inaan manhajiyada kitaabka iyo ruwaadiisan eeg laba ruwaadood baa jirta ruwaadi waa ruwaadan bukhaari xadaana fulan ka bilaabayo isagii rasuulka ilaahay ta udhaxaysa ruwaadna waa kuwii kitaabka soo wariyey waa kuwan ka dambeeya shuraaxda iyo mutunta ay soo naqlin doonaan ee magacyadan kushmiyahan iyo sarkhas iyo mustamli iyo haweeney kariimo laydhaa iyo bal magacyada lah oo kale waa taas asiili iyo waa magacyada caynkaasa waa tale haddaba waxaa inoo dambeeya ruwaadii kitaabka inoo soo warisay iyo manhajiyadii insha allahu tacaala waana inoo habeen dambe allah subxaana watacaala aclaa aclam